galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington
waa jimco bisha januarina waa afar sanadka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee tobanka iyo sagaal tobanka mitrban iyo bogga b w somaali com saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anugu jamaal axmed cusmaan iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee galmudug war waxaa la rabaa dadka waddanka dhibaatada deegaanka ka jirta dad wax ka qabta ayaa la rabaa dadkaasina waa inay noqdaan dad is waafaqsan oo is ogol maxay tahay faragelinta iyo gacmogacmaynta galmudug ku jira ahayd dadka siyaasiyiinta ah ee danaha leh ee maaragta xulalka doonaya ama murashaxiinta ah dhismidii maamulkan hadda meesha uu marayo roseska meel fiican buu soo maray
waxaad kaloo degaysan doontaan warbixin ku saabsan caqabadaha dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka ee ka taagan deegaanka owdiinle ku dhowaad kun iyo saddex boqoloo arday ayaan xildhaha ka soo arnay guddoomiyahan rabood ahaan waa u siinay baahadaas marka waxaan ka codsanayna wasaaradda waxbarashada in dadkaas mucalimiintaas mashaarkood ay helaan iskuuleedkaas oo aan dhisnayn in loo dhiso
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay jidka u dhexeeya balcad iyo jowhar maanta sidaa idaacadda v o a u sheegay in ilowareedyo ku sugan magaalada balcad qaraxan ayaa la beegsaday baabuur ay leeyihiin ciidamada dowladda oo marayay deegaanka sayga ee waqooyi ka xiga magaalada balcad qaraxan ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen askar dhowr ah gurmad ayaa sidoo kale la tilmaamay inuu socdo kaas oo lagu daadguraynayo askartii halkaa ku dhaawacantay wixii faahfaahina ee kusoo kordha warkan waan idiinsoo gudbin doonaa
kumanaan qof oo ah taageerayaasha wadaadka ciraaq ee muqtada sadar ayaa maanta isugu soo baxay magaalada baqdaad iyagaoo ka qaybgelaya dibadbax lagu dalbanayo in ciidamada maraykanka laga eriyo dalkaasi naga baxa kuwa soo duulay waxaan rabnaa madax bannaani ayay ku qaylinayeen dibadbaxayaasha oo isugu jiray rag dhallinyaro caruur iyo haween wakiil ka socda muqtada sadar oo ka hadlay dibadbaxa ah ayaa akhriyey bayaan ka soo baxay wadaadkan saameynta badan ku leh dalka ciraaq bayaanka ayaa ku baaqay in dhammaan ciidamada shisheeye ay ka baxaan ciraaq in laga laabto heshiiska amni ee ciraaq ay kula jirto maraykanka in hawada laga xiro militariga maraykanka iyo in madaxweynaha maraykanka donald trump uusan sida hadalka uu u dhigan yahay kibir uusan muujin marka uu ka hadlayo saraakiisha dalka ciraaq haddii dhammaan arrimahan la fuliyo waxaan maraykanka ula macaamili doonaa sida dal aan soo duulin haddii kale waxaa loo arki doonaa dal cadow ku ah ciraaq ayaa lagu yiri bayaanka joogitaanka ciidamada maraykanka ayaa arrin xasaasi ah ka ahayd gudaha dalka ciraaq tan iyo markii diyaarad droon ah ay ku dileen generaalkii reer iiraan ee qaasim suleymaani iyo hogaamiye ku-xigeenka kooxda al-shaxda al-shaacab ee shiicada dalka ciraaq
xaakim federaali ayaa ku xukumay nin u dhashay dalka libiya xabsi dhan sagaaliyo toban sano dowrkii uu ka qaatay weerar sanadkii laba kun labaiyo tobankii lagu qaaday qunsuliyadda maraykanka ee magaalada bangazi ee dalka libiya halkaasoo lagu dilay afar ruux oo maraykana oo uu ku jiray safiirkii maraykanka ee dalkaasi christopher stevens guddi xeer beegtiya ayaa sanadkii hore waxa ay mustafa al imaam ku heleen dembigaas oo ahaa inuu ka qayb qaatay weerarka xukunka mustafa al imaam waxa uu fariin adag u diraya kuwa isku dayi doona inay ku kacaan falal guracan ayuu qoraal uu soo saaray ku yiri xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeo jesi lou oo ah xer ilaaliyaha dowladda maraykanka ayaa sheegtay in xukunka mustafa uu xusuusin u yahay in badqabka muwaadiniinta maraykanka haddii ay gudaha dalka joogaan ama dibaddaba uu mar walba uu yahay ahamiyadda koowaad mustafa ayaa loo soo duuliyey dalkan maraykanka kadib markii ciidamada maraykanka ay sanadkii laba kun iyo toddobiyo tobankii ka qabteen dalka libiya waxa uu noqonaya qofkii labaad oo loo xukumo weerarkii bangazi axmed abukhatala ayaa hore loogu xukumay labaiyo labaatan sano xabsi ah kaasoo lagu helay door uu ku lahaa weerarkii magaalada bangazi
maxkamadda cadaaladda ee caalamiga ah ee qaramada midoobay ayaa ku amartay mayamaar in ay ku dhaqaaqdo dhammaan tallaabooyinka inta awoodeeda ah si ay uga hortagto ficil kasta oo xasuuq ah oo lagula kacayo dadka muslimiinta rohingya oo ah qoomiyadda qoomiyad lagu khasbay inay ka cararaan guryahooda intii lagu guda jiray olole military oo dhiig badani uu ku daatay sanadkii go-aanka maxkamadda oo soo baxay khamiistii ayaa lagaga jawaabayay dacwad ay bishii novembar ee lasoo dhaafay ay ka gudbiyeen uu ka gudbiyey dalka ku yaala galbeedka afrika ee gambiya isagoo wakiil ka ah toddoba iyo kontonka wadan ee ururka iskaashiga islaamka oo ka dhan ahaa maymaar iyagoo ku eedeeyey inay jebiyeen shirweynihii kii ee ku saabsanaa xasuuqa wasiirka arrimaha dibadda ee bangaladesh ayaa waxa uu ka dhawaajiyey in uu rajaynayo in go-aankaasi uu suurtagal ka dhigi doono in boqolaalka kun ee qaxootiga rohingya ee dalkiisa jooga ay ku laabtaan dalkooda isagoo sheegay in xukunku uu yahay guul u soo hoyatay bini'aadminimada guul u soo hoyatay dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee guud ahaan qaramada oo dhan xukuumadda beijing ayaa go'doomisay dhowr magaalo oo shiinaha ku yaala maanta si ay u xakamayso fayraska dhaliya xanuunka aan la aqoon ee ka dilaacay waddankaas dowladda shiinaha ayaa sidoo kale joojisay safarada tirada badan ee dadka iyo xaflada dhaqameedyada fasaxa ee bishan oo kale beijing lagu qabto halkaasoo dadweyne fara badan ay isku soo ururaan ugu yaraan siddeed magaalo oo dalkaasi ay ku nool yihiin milyan oo qof ayaa la go'doomiyey magaalada wuhan waa magaaladii uu xanuunka ka bilowday iyo magaalooyinka kale ee eju iyo hongang shibi iyo kuwo kale ayaa la sheegayaa in cidna loo ogolayn inay gasho ama ay ka baxdo tallabadan waxay noqonaysaa tii ugu horreysay oo nooceeda ah oo dowladda shiinaha ay ku go'doomiso dhowr magaalo oo dalkaasi ah tan iyo intii uu soo bilowday fayraska dilaacay kaasoo hadda ku fiday dalal kale fayraskan ayaa dilay ugu yaraan qof sidaa ay sheegtay waaxda caafimaadka ee gobolka hubey iyadoo la xaqiijiyey in iyadoo la xaqiijiyey shan boqol iyo konton qof oo ay ku jiraan shan iyo toban ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ay la ildaran yihiin xanuunkaasi
jimcaha wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan wararka ka imaanaya gobolka wajeer ee waqooyi bari kenya ayaa sheegaya in dabley la tuhinsan yahay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ay weerareen bas marayay meel u dhow deegaanka lagu magacaabo qorof xaraar faahfaahinta weerarkan ayaa wariyaha iyaga maxamed faarax shire waxa uu kala xiriiray mas-uuliyiinta deegaanka warbixintan ayuuna noo soo diray weerarkan iyo waxay dowladdu aaminsan tahay inay ka dambaysay koox ka tirsan xarakada al-shabaab oo deegaankaasi ku dhuumaalaysato waxayna ku qaadeen gaari bas oo ku socdaalaya deegaanka qorof xaraar inta la xaqiijiyey waxaa baskaasi ku dhaawacmay laba qof oo keliya kadib markii darawalkii uu joojin waayey gaariga labada taayeere ugu horeyso mid ka mid ana ay banjariyeen kooxda weerarka kusoo qaaday risaas ay kusoo fureen kadibna waxa uu darawalkii isku dayey inuu la carray ilaa laba kilomitir masaafo gaarayso dadka gaarigaasi saarnaa gudoomiyaha countiga wajeer jacob narengo oo la hadlay laanta afka soomaaliga v o e da ayaa waxa uu xaqiijiyey dhacdadaasi marka hore ayay gaariga banjariyeen laba kilomitir ayuuna la carray darawalka ah kadibna gaarigii waa uu istaagay waxauna isku dayey darawalkii in uu kasoo degaan baska kadibna waxaa baskii u suurta gashay inuu halkaasi kasii wato socdaalkiisa intaas ay ahayd wixii dhacday laba qof baana dhaawacantay wiil iyo gabar ayayna ahaayeen dhaawac aad u fudud buuna ahaa dhaawac aad u weyn ma ahayn marka halkaasi waxaynu kasoo qaadnay labadii dhaawac aheyd waxaan geenay isbitaalka guud ee degmada wajeer master jocob ayaa waxa uu sheegay in ay dadaallo kala duwan haatan deegaankaasi ay ka wadaan balse ay tahay in kooxda al-shabaab aysan marnaba wajahaynin iga ciidamada dalkani kenya ayna yihiin koox ku dhuumaalaysato dhulka howdka dhacdooyin gaadmaana ka geysata taasna ay tahay in dhacdooyinkani dib ay usoo noqnoqdaan deegaankaasi annagu weli waxaynu ku jirnaa howlahanaga caadiga ahaa ee socdaalka ahaa ee aynu u daba soconayna kooxdani saad la socoto dadkan ma aha kuwa ciidamadayada wajaho marka maadaama aysan ahayn dad wajahaya marka weligeedba maysan noqon in dadkun ay ciidamada isqaabilaan waa ay isku dayaan inay dhigaan qaraxyo wadooyinka maanta waxay ku fikerayeen in baskan uu yahay dad kenyaanka kale ah jocob ayaa ugu dambeyntii waxa uu ii sheegay in shacabka gobolka ay ka codsanayaan wada shaqayn laamaha amniga ay la sameeyaan inay tahay qaabka keliya ee looga hortegi karo la dagaalanka kooxda al-shabaab ee deegaankaasi sida dadka rayidka iyo hogaamiyaasha gobolkuba haatana isla qaateen waxaan dadweynaha kula talin lahaa deegaanka gaar ahaan wajeer subcounty iyo tarbajba in ay dowladda la shaqeeyaan xog fara badan la siiyaan dowladda si looga hortago weerarada kooxdan al-shabaab marka deegaanadaasi lagu arko marka waxaan jeclahay in dadku ay noqdaan kuwa la shaqeeyo laamaha amniga isku celceliyo deegaankaasi wajeer iyo mandheera iyo gaarisaba kooxdan ayaa dhulka howdka ku dhumaalaysato dhacdooyin sixigana waa ay ka geysataa noocyada basaska noocaas oo kale ane had iyo jeer waxay uga baratay inay uga qanimaysato dilka la dilayo dadka masiixiyiinta inta badan deegaanadaasi ku safrayo kenya haatan diyaar garowga ugu cuslay ee ugu jirtaa qaab walba kooxda al-shabaab oo la dagaalami leed balse kooxdu waxay ku dhumaalaysanaysaa qaybo badan gaanqaadyo kala duwanna waxay u geysataa dadka rayidka iyo weliba saraakiisha dowladda dalkani kenya maxamed farax shire v o a garisa
dhegeystayaal markaana kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka falastiin axmed iimaan ayaa soo jeedinaysa
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaannu ku eegaynaa arrimaha maamul u samaynta galmudug iyo xaaladaha kala duwan ee ku xeedhan markii ugu horraysa waxaa la aasaasay maamul goboleedka galmudug sannadkii labadii kun iyo lix iyo tobanka markaasoo madaxweyne loo doortay cabdikariin xuseen guuleed doorashadii xilligaasi waxay dad badani u arkayeen inay ahayd hannaan ay dowladdii xilligaasii jirtay ee madaxweyne xasan sheekh ay saamayn weyn ku lahayd islamarkaana ay awood dhaqaale iyo mid siyaasadeedba ay isugu geysay si ay u soo saarto musharax ay wadato tan iyo markii maamulkaasi uu dhammaystirmay ma jirin howl ka badan soo xulistii xildhibaanadii federaalka oo u hirgalay arrimaha bulshada iyo ammaanka ayaana waxba iska beddelin sidoo kalena deegaanadii ay al-shabaabku gacanta ku hayeen ayaan waxba laga xoray kadib markii xilkaasi uu iska casilay madaxweynihii galmudug ee xilligaas cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxaa isla xilkaasi loo doortay inuu qabto axmed ducaale geelle xaaf inkastoo uu la heshiiyey maamulkii ahlu sunna oo maamulkii isaga ka horreeyey ay ishayeen islamarkaana caasimaddii kumeel gaarka ahayd ee cadaado loo soo wareejiyey dhuusamareeb halkaana uu ku shaqaynayay haddana ma jirin wax intaas dhaafsiisan ah oo ay soo kordhisay dowladdaasi mar kale ayaa sannadkii tegay ee labadii kun iyo sagaal iyo tobanka waxay dowladda federaalka bilowday olole ay ku doonayso inay maamul uga soo dhisto galmudug iyadoo bilooyin ay galmudug ka jirta xaalad maamul la'aan waxaana magaalada dhuusamareeb buux dhaafiyey siyaasiyiinta dowladda ku dhowdhow iyo wakiilo gaara oo gobolka ka soo jeeda kuwaasoo ololo ballaaran ugu jiray sidii ay galmudug u yeelan lahayd maamul saaxiib la ah dowladda oo aan la olog noqon maamullada jubbaland iyo puntland oo ay dowladda ishayaan sidoo kalena siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa gobolka iyana gaaray iyagoo dhinaca kalena ololo ka dhan ah kuwa dowladda la ologa ah halkaasi ka wada toddobaadkan ayay ahlu sunna ku dhawaaqday haddaba inay ka baxday oo aysan lug ku yeelanaynin hannaanka doorashada galmudug sidoo kalena waxaa ku raacay qaar ka mida musharaxiinta u taagnaa xilka madaxtinimada galmudug oo sheegay inaanay galaangal u lahayn xildhibaanada oo hannaanka doorashada uu hadda u muuqdo mid aysan cadaalad ka helaynin haddaba galmudug ma u muuqataa mid ka samata baxaysa dariiqii hore ee ilaa iyo xilligan keenay inay isjiijiid ku soo gaarto mise waxa ay ku talin doonaan siyaasiyiinta iyo waxgaradka deegaanadaasi inqilaafyada hadda muuqda xal loo helo si dadka reer galmudug ay u helaan maamul loo dhan yahay islamarkaana iyaga u adeega barnaamijka waxaa marti inoogu ah faaqidaada toddobaadka oo ka qayb galaya cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mida ururada bulshada rayidka muddo fogna ka soo shaqaynaya arrimaha soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho xildhibaan cabdixakiim macalin axmed oo ka mida mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah haddana ku sugan magaalada dhuusamareeb iyo xildhibaan cabdulaahi faarax wehliye oo isna ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah islamarkaana goor dhoweyd iska casila xilka wasiiru dowlaha arrimaha gudaha kana mida musharaxiinta galmudug aan ku hormaro xildhibaan cabdixakiim bal inuu si kooban nooga waramo halka uu marayo dadaalka maamul u dhisidda galmudug aad aa mahadsan tahay walaashay falastiin waan ku salaamaya adiga iyo xildhibaanka iyo bashir wacantin oo dhammaantiin salaamaya dadka soomaaliyeedna dhegeysanaya iyo v o a na waa salaamaya iyagana maalmahan kale un hawsha dhismareed ka socotay waxa weeyaan dee hawshii sideed bilod muddo ah lasoo waday maamul dhisada galmudug in dib loo dhisa galmudug kusaabsanayd iyadiina waxaan umalaynayaa xilli dheeraa la geliyey laakiin hadda meel fiican ayay soo gaartay maanta waxay maraysaa inay galmudug baarlamaan leedahay baarlamaankiina uu guddoonkiisii doortay wixii la sugaan hadda ay tahay dad walna uu sameeyey doorasho marka wixii kaloo laga sugaa intaa kadib ay tahay in galmudug dib ay u doorto madaxweynihii baarlamaanku inuu madaxweynihii doorto taasaa la sugaya hadda waana rajeynaa insha allah sida ugu baksiyaha badan ayadana ficilkaas ayada la raacayo inay usoo gabangaboobi doonto marka meel fiican ay maraysaa galmudug sidaan aaminsanahay waana horumar fiicanna wuu jiraa waa mahadsan tahay waxaan siinayaa xildhibaan cabdulaahi weheliye waa mahadsan tahay walaashay falastiin iyo xildhibaankan waan salaamaya ibra sheekh cabdullaahi iyo dhammaan shacabweynaha soomaaliyeed ee na dhegeysanaya waxaan isleeyahay inta badan xildhibaankan ku raacsanahay runtii meel fiican ayuu marayaa broseska dib loogu dhisayo galmudug waa og tahay oo dagaal dheer baa socday oo waktiyo dheer soo qaatay kii ugu dambeeyana uu aada usoo bilowday xilligii ra-iisul wasaaruhu uu yimid galmudug oo qaatay runtii hadda laga joogo muddo toddoba bilood ah meel fiican ayay mareysaa baarlamaankii waa la dhamaystiray guddoonkiina way doorteen guddigii doorashadana waa la sameeyey inkastoo xooga xooga yaroo khilaaf uu ka jiro baarlamaanka dhexdiisa dhanka guddiga doorashada ay ku yaro kala qaybsan yihiin markii intaa laga reebo oo aan ayadana rajeynayno in insha allah maalmaha soo socda insha allah xal laga gaari doono sida kale brocesku aada buu u fiican yahay shaqaduna way socotaa waxaan rajeynaynaa in insha allah ay guul iyo meel fiican ku dhammaan doonto waa mahadsan tahay haye shirw xildhibaanada waan salaamayaa iyo dadkana dhegeysanayaba waana rajo fiican ay muujinayaan oo ah waxawaa in wax dhamaanayaan annaga qolada iyada bulshada rayidka ahi waxaanu maamul kastoo la dhisayo waxaanu ka sugaynaa in la gaaro maamul laysku raacsan yahay laysku raacsan yahay waxaan ka wadaa qaybaha waaweyn ee markaa ku loolamayahay inay tala ku wada leeyihiin olana inaysan dareemeynin in banaanka la dhigay waxoodii la qaatay waxaan kaloo dareemeynaa waxa weya maamul dadka ushaqaynaya oo aan ahayn maamul dee markii la doorto xamar imaanaya ama magaalooyinka kaleeto ee adduunyada kamida tegaya aysan noqonin marka ujeedadaasi marka aada fiirido iyo sida wax loo dhisayaa waxa weeyaan welwel baa ku gelaya ah war armaan sidii qumanayn waxu socon oo muxuu ahay dadka qaylinaya iyo buuqaya iyo hadda madaxweynihii waa ka hore ee muxuu ahay xaas axmed ducaale xagga ka qaylinaya al-sunna waljamaaca waan ka baxnay bay leedahay qoladii musharaxiinta madaxweynuhu waxay leeyihiin annagu sidaan kuma kala soonaan karin marka sawirka oo labada mudane ay muujinayaan yacni mid oo hawada ku jira ma aha laakiin annaga ujeedada aan leenahay aan leenahay waxa waaye war waxaa rabaa dadka wadanka dhibaatada deegaanka ka jirta dad wax ka qabta ayaa la rabaa dadkaasina waa inay noqdaan dad iswaafaqsan oo is-ogol
waa mahadsan tahay sida shirwacan hadda uu xusay annaga dadka dhan ay ka warqabaan waxaa jirta in ahlu sunna ay tabasho qabto in musharaxiinta qaar ay qabaan inaanay ku kalsoonaan karin nidaamka horey usoo martay galmudug dowlad dhexe oo doorashooyinka gobolada intay gacmo gacmaysa haddana cilada ay kasoo baxaan laysku khilaafo ay wax ka imaan waayaan xildhibaan cabdixakiim ma isleedahay maamulka hadda meesha laga dhisaayo iyo saameynta iyo gacmaha faraha badan lehe ku jira galmudug wuxuu u horseedayaa nidaamkii ay u baahnayd ee wax u qaban lahaa horeyta inaan si kale isula qiimeyno maxay tahay faragelinta iyo gacmo gacmeynta galmudug ku jira ahayd dadka siyaasiyiinta ah ee danaha le maaragta xilalka doonaya ama murashixiinta ah ama odayaasha dhaqanka ee laga yaabo inay si gaara oo iyagu markaas ay didayeen awoodoodii inay ku jirto ay ay wax u cabireen miya ay imageka ama sawirka dhabta ay ka jirto galmudug mase waxaas wax ka bedelana ka jira marka taasaa u baahan in la qiimeeyo anigu waan joogay sideedii bilooda ugu dambeysay doosa mareed ilaa jeen aan joogay ma u malaynayo inay jirto maxaa la yidhaahdaa hadda faragelin iyo culays lagu hayo galmudug ma filaayo inay hadda jirto dowladda federaalka dowrkeeda ugu joogto halkaan wuxuu ahaa dowr la dowr saacidaya ama kaalin oo wax ku ool ah oo dhinaca positifa galmudug hawsheeda uga shaqeynaysay galmudug heerka ay soo gaartay iyo baarlamaankiiba sidoo kus ma jiraan boqolkiiba boqol la dhihi karo waxa weeyaan dabadan aan doorasho qof iyo codol la aadaynin oo aysan dadka shacabka codkooda bixinaynin ee qof wakiil uu ka yahay dadkii inuu usoo xildhibaankii iyo sidii la rabay inaynan ahayn mar walba way caddahay laakiin dee sidii lagu soo socday ilaa markii laga soo bilaabo carta ilaa maanta inta lasoo gaaray hadda baarlamaanka laga dhisay galmudug sida uu kusoo dhismay waxaan isleeyahay waa siyaabaha ugu macquulsan ugu dhow kusoo dhismi karaan marka horta ani waxaan u arkaa positive inay ahayd faragelinta dowladda ay sameynayso inay dhinaca wanaagsan inaanay cidna lagu dulminin hadda brosselkii socday ee wuxuu jira ay wax fiican ahaayeen sidaas darteedna dee natiijada iyo waxa laga sugi karaa ay noqoto wax dhammaystiraya midaas oo aynan ahayn maxaa la yidhahdaa wax dhaliil keeni kara inaysan aaminsanahay inay galmudug wanaagsan oo macno leh oo dadka waftari karta oo dhulka cadowga horeyn karta oo maaragtay samii iyo horumar iyo mashaariic ka shaqeyn karta inay imaan kartaan aaminsanahay ayna ka dhalan karta darasiskan hadda socdo boqolkiiba boqol naqaasna ku kalsoonaa biila ilah xildhibaan cabdullahi wehliye waa waa mahadsantaa runtii horta waxaan rabaa inaan aan saaxiibaday iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ba u iftiimiyo maamulka galmudug wuxuu soo maray marxalado kala duwan runtii dhibaatooyinka hadda jira ee la dareemayana waa dhibaato sal ahaan kasoo bilaabatay berigii la yableelayay galmudug ee cadaado lagu dhisay laba kun shan iyo tobankii runtii gobolada qaar oo aan galmudug gacanta ugu wada jirin oo aysan iyadu wada maamulayn loo sameeyo marka hadda meeshay maraysa aan aan aan aan aan aadno hadda sida ay wax tahay ma tahay nidaam keeni kara galmudug howlgasha oo wixii loo unkay qabata runtii sida ay ku bilaabatay dhismihii maamulkan hadda meesha uu marayo proceska meel fiican buu soo maray tabashooyin way jiri karaan runtii dad badan oo qabaa-il oo tabashooyin qabaa-il way jiraan daldaloolo waa iska jiri karaan runtii laakiin waxaan dhihi karnay ilaa iyo xulitaankii baarlamaanka inkastoo dhaliilo dad qabaahi ay jireen reer galmudug way aqbaleen sidii baarlamaanka loo soo dhisay iyo sidii loo soo xulay guddoomiyiina waa la doortay khilaafku wuxuu bilowday runtii iyo cabashooyinku waxay bilowdeen markii guddoonka la doortay kadib runtii murashaxiin badan ayaa waxay qabaan in xildhibaanada qeyb kamida sida loo soo xulay in aysan influence badan dadku aysan ku lahayn oo ay dalbanayeen runtii in la siiyo time beria oo ay ku caambeyn gareeyaan si ay xildhibaanada u bartaan oo ay aaraa'dooda ugu bandhigaan sidoo kale waad og tahay oo compromise siyaasadeed baa jiray xildhibaanada labaatan xildhibaan oo kamid ah waxaa soo xulay maamulkii ahlusunna waljamaaca ee dowladda federaalka ay kula heshiisay marka waxaan dhihi karaa iyadoo tabashooyinkii murashaxiintu inaanay dhex geli karin xildhibaanada ay tabanayeen iyo khilaafkii ka dhashay guddigii doorashada ee la sameeyey inuu xoogaa backlash ah ku keenay system waa kugu soo noqon doonaa waxaan siinayaa shirwac hay shirwac nidaam horaa lasoo dhisay galmudug ciladihii uu lahaa iyo dhibaatooyinkii iyo saameyntoodiiba waa lasoo arkay sidee galmudugta cusub ay uga samata bixi kartaa waa su-aal fiican falastiin waxa waaye horta waxaanu ogeyn labadii kun iyo lix iyo tobankii waxaa lagu soo dhisay cadaado sida xildhibaanadu ay sheegeen markii la dhisayana way jiranayd dowladda la dhisayay yani waxaa lagu sameeyey boob kayra caadi ah ayaa lagu sameeyey dad badana xuquuqdoodii la doodsiiyey hanaanku hanaan hufan ma ahayn xildhibaanada lagu soo xulay midka lagu xulay muxuu ahay shir guddoonka iyo magaciisigana wuxuu iska ahaa tusaale oo maaragtay miidiyaha la tusinaya ayuu ahaa hoos ayaa dab weyn ka hulaaqay marka dabkaa hulaaqayay lama tixgelin taasi marka waxay keentay natiijadii ahayd in cudurkii maalinta maalinta ka dambeyda uu weynaado oo muxuu ahay mataqaanaa dawladdii meesha laga dhisay ay shaqayn weydo dadkiina wax adeega u samayn weydo haddana cabsida jirtaay waxa waaye isla sidii ama kasii liidata inay noqoto waayo waxaad arkaydaa dadkii la rabay iyagoo wada fadhiya inay wax wada xaliyaan in midba meel ka qawlinayo ahlusunna waljamaca waan baxnay bay leedahay xaaf halkaasuu joogaa musharaxiintii waa qaylinayaan odayaashii waa qaylinayaan waxaas oo dhanna waxaa keenay waxa waaye hanaankii la rabay in loo maro ayaa si degdega loo dul maray oo ahayd qabaayilku inay hadlaan wada hadlaan wixii hore inay meel isla dhigaan markay meel isla dhigaan qolo walibaahiba inay soo doorato dadkii mateli lahaa iyo siyaasiyiintooda iyo muxuu ahay culimadooda iyo dadkooda kaleeto ganacsatadu ay muhiim tahay dadkaasi inay intay wada fadhiistaan yidhaahdaan war labada xildhibaan aan leenahay ama shanta aan leenahay yaan ka dhiganaa yaana mateli kara oo iyadoo hoos heshiis laga yahay muxuu ahay xildhibaano badan oo laga daba qaylinaya aysan jirinin muxuu ahay laiscaburinaynin in marka hoolka laisugu yimaado madaxdii la doorto waxaa aniga ii muuqanaya yacni in ay jirto yacni dadejin dhicisayn keeni karta waxaad moodaa inay jirto sidii labadii kun iyo lix iyo tobankii loo dhisay oo markaas lagu dhisay boqol kiiba boqol wax dawladda raacsan hala keeno wadadii in la hayo ayaa ayaa muuqanayo wadadaas oo laga leexanna maamul dadkaas anfaco lama dhisayo dadku waa inay raalli ahaadaan dadka matalaya oo qaylinaya oo dhanna waa in meel la isugu geeyaa oo dib inta loo wada hadlo waxaa khilaafaadka jira la la dhameeyo hore loo socon karayo in la gaaro waayo haddii sidaan hadda socoto wax lagu dhiso ama cabdixakiim xildhibaan cabdixakiim oo sheegayo yacni cabsi waxaa jirta waxaasi dadka inaysan u shaqaynin waa mahadsan tahay xildhibaan cabdulaahi oo qadku ka go-an waa soo gelin doonaa waxaan siinayaa xildhibaan cabdixakiin xildhibaan cabdixakiin walwalka dadka qaarkiis ay qabaan ma idiin muuqataa falastiin horta arrinta uu ka hadlay xildhibaan cabdulaahi oo berdi dee murashaxa lafirkiisa murashaxiinta madaxweynaha ku jira arrinta uu ka hadlay oo ku saabsan inkaampeynka iyo waktiga in loo helo inay tahay waxaan umalaynayaa markii la fiiriyo taariikhdii hadda dambeysay ee soomaalida ay wax dooraneysay gudoomiyaha baarlamaanka marka la doorto ilaa inta madaxweyne laga doorto jadwalka sida hadda loo sameeyey galmudug loo sameeyey xilliga ugu dheer inay tahay waan umalaynayaa yacni shan iyo toban maalin ayaa u dhaxaysa maalinta gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha galmudug la dooranayo mana ka dhicin hataa federaalka oo laba boqol sagaatan shan xildhibaan galaad konton iyo afar aqalka saraha ay dooranayeen kama ayna dhicin wakti intaa leegin loo inay u dhaxayso marka horta deegaan fiicana la bixiyo xagga kambeynka iyo ciddii doonaysa inay kambeyn garayso mana umalaynayo inay dariiq keeni karto sideetan iyo sagaal xildhibaan oo magaalo yar oo dhismareed la yidhahdo isla jooga aragooda iyo culays keeni karto marka taa intaasaan ka dhiireeyay midda hadda ka had oo ka hadlayo sheekshir wax oo ku saabsan in wax la dedejiyey muddo sideed bilood baa hadda la joogaa dhismareed sideed bilood marka shaqada maalinba meel laga soo fujinayay ama maalinba meel laga soo xalinayay ma umalaynayo in degdeg la dhihi karo waxa sideed bilood haddii dawladdu ay doonayso in iyadu siday rabto wax u dhisato ama ciday rabto ay keento waxaasi umay baahnayn in waktigaana oo dhan la geliyo uma baahnayn in mijigaana dhan in la bixiyo sideed bilood in laga shaqeeyo lagu soo laabto la fadhiyo dhisanreed uma ayna baahnayn laakiin xeerkan soo gaarsiiyey waxay ahayd waxa layskaga saali yahay oo u dhow dadka baahidooda iyo dareenkooda in la abuuro haddana waxay u muuqataa dee sidaa hadda aan sheegayno in mana aanan arkin ficlan dee cabasho ku saabsan xagga xildhibaanadii lasoo xulay dhowr kaysay u jireen oo odayaal ay kaqaylqayliyeen oo odayaal ka hadleen oo media isticmaaleen laakiin haddii mid walba jaarkiisa loo fiiriyo waxaa dhici karta oyna sida saxda u tahay qof walbaaba inuu qiimo in dhowgu sameeyo dee qof walbaaba idaacaddu ka hadli karaa laakiin qofku muxuu ka hadlay ayay tahay in la qiimeeyo masalan waxaan xasuustaa odayaal nabadoonada reeraha kamida oo hadleen laakiin dee hadalkooda qaar uu ku salaysnaa inay iyagu boqol soddon iyo shantii kamid ahaayeen oday oo xildhibaano galmudugna inay hayaalkaaadinayeen qaarkood aan xasuusto inay isheega ugu muhiimsan ay ka hadlayeen inay alisuna qaadatay kuraastoodii reero kaleeto kuraas ay leeyihiin inay saxiixaan inay raadinayeen marka waxyaabaha noocaas oo kaleeto ayaa ku khaldan xageesa saxda jirta in la fiiriyo u baahan tahay laakiin yaa hadlay iyo maxaa loo hadlay dee lama soo dhamaystiri karo dadka soomaaliyeedna waa waa way hadlaan idaacadana way haystaan ay ka hadlaan marka lama lama wada xakameyn kara waxaan ka hubaa oo broceskan halkan annaga aan u joognay sida sideeda bilood ee laga soo shaqeeyey inuu yahay cidda maanta dawladda ku dhaliilaysa shaqada ay ka hayso halkan oo ma hayso si gaar ay wax u wataan waa mahadsan tahay waa kugu soo noqon doona siyaasi qof oo rabaa jira qof oo la jeclaan lahay baa jira inuu inuu inuu shalka qabto laakiin de waxaa la rabaa qofka aad la jeceshahay maxaad u samaysay oo oo awooda awood ay muhiimadda inay moogtahay wax lagu waa mahadsanta waa kugu soo noqonaa xildhibaan ha xildhibaan cabdixakiin waa kugu soo noqon doona haddii aad hadda nagu soo biirtay halkaad nagala socoto waa v o a washington waana barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaanu ku eegeynaa toddobaadkan arrimaha galmudug waxaa marti inoogu ah cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka ah ee muddada kasoo shaqeynaya arrimaha soomaaliya kuna sugan muqdisho xildhibaan cabdixakiin macalin axmed oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalka haddana ku sugan dhuusamareeb iyo xildhibaan cabdulaahi faarax wehiliya oo isna ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah kuna sugan dhuusamareeb goordhaweedna iska casilay xilka wasiiru dowlaha arrimaha gudaha kana mid a musharaxiinta galmudug xildhibaan cabdulaahi xildhibaan cabdixakiin waxa uu sheegay in wax la dedejiya aanay jirin muddadii ugu dheerayd ee doorashooyinka dalka taariikhda marka la fiiriyana ay tahay tan galmudug oo hadda muddo laba toddobaada xilliga guddoomiyaha la doortay iyo xilliga madaxweynaha la dooranaya inay u dhexayso marka maxay taa waxaa is leedahay waa la dedejiyey oo waa ahayd in loo cag dhul dhigo oo layska waraysto
waa mahadsantaha walaashay waxaan leeyahay processkii xildhibaanada waktigii lasoo dhisay iyo dib u heshiisiinihii iyo waktii soo qaadatay waa sax fatray qaadatay laakiin runtii wixii lasoo dhisay markii lasoo diyaariyaa la rabay in doorasho lagu galo waxay u baahan tahay wakti fiican ay u baahan tahay waxay u baahan tahay fursad in laysku siihiyo maadaama xildhibaanadu ay dad cusub oo hadda lasoo xelo yihiin in murashaxiinta iyo xildhibaanada cusub fursad laysku siiyayo wakti isku qaataan runtii la siiyo ay ay isku bartaan ay ku kala kaambeyn garayaan runtii haddii dee xildhibaankii murashaxiin uusan garanayn aaraadooda iyo fikradahooda iyo waxyaabaha ay ay maaragtay istraatiijiyooyinkooda uusan fahamsanayn uusan isgaranayn runtii haddii hool doorasho laysku keene la yidhaahdo kala doorta dadka way adkaan doontaa dadaanan kala garanayn si ay u kala doortaan marka deg dega laga hadlayahay waxaa waaye in keliya fursad ku filan aan la siinin murashaxiinta iyo xildhibaanadii inay isdhex marka waxaa ka wadaa muddada ma aha laakiin xildhibaanada wax dooranaya ayaan galaangal loo lahayn oo meel gaar ah lagu hayaa ha inta badan runtii xildhibaanada la dooranayo lasoo doortay inta badan dadkii xildhibaan dadkii u kaambeyn gareeyey runtii iyo dadkii ku dadaalay inay xildhibaana noqdaan ayay unbaa weli galaangal u leh weli bulshada dhexdeeda aada umay soo gelin runtii si ay isku dhex galaan iyaga iyo murashaxiinta kale ee ay aaraa iyo fikrado isku dhaafsadaan haye sharwac meeshaasi waxaa ka muuqanaya labada xildhibaan hadalkooda iyo xaqiiqada meesha ka jirta walow ay waxyaabaha faahfaahintooda iyo magaciisyooda ay aada iyaga xoogaalsan yihiin waxaa ka muuqanaya yacni dawlad dhisidii fasaxanimadii ay u baahnayd inay meesha ka maqan tahay in weli muxuu ahay ra'yiga ra'yi tooxsi inuu jiro nin tooxsi baa la dhihi jiro laakiin hadda waayahan dambe waxaa bedelay waxa la yidhaahdo ra'yi tooxsi ayaa bedelay oo qofku waxa oo isagu rabo oo keliya ayaa saxa oo muuqda aniga waxaan waxaan arkayaa waxa waaye anigana kaligay maahani bulshada rayidka ah dadka aan doorashada ku jirinin jeclaan lahaa in meeshaasi wax laysku waafaqsan yahay hogaan laysku waafaqsan yahay oo dadka u shaqaynaya inuu halkaan halkaa ka yimaado wana waxaa noo muuqanaya dadkii waxaas wada samayn lahaa maanta inaysan heshiis ahayn waxaa weliba taas kasii daran inaanan heshiisiintoodii lagu mashquulaynin ee waxyaabo kale lagu mashquulayo marka meeshaasi halisbaa ku jirta halis siyaasadeed ayaa ku jirta farshaxanimo xumaa ku jirta marka waxaa soo bixi doonaay waxay noqon doonaan waxaan wax weyn ka bedelayn ama kaba sii daran labadii kun iyo lix iyo tobankii waa mahadsan tahay waxaan siinayaa xildhibaan cabdixakiin haddii mar musharaxiintii intii badnayd iyo qayb ka mida dadkii deegaanka degnaa ay cabashadaas qabaan maxaysan adiga iyo dadka kula fekerka ah ee siyaasiyiinta kale aysan idinkugu muuqan in arintan wada hadal iyo xal loo raadiyo oo aan laga gudbin aada baa umahadsan tahay horta waxaan rabaa inaan marka hore xildhibaanada horta meel umay xariisna cidna umay xirna hadda reergeeda sideetan iyo sagaalka ahi xildhibaanadu waxay ka yimaadeen qabaa-il qoysas deegaankan wada degan galmudug ay ka wada yimaadeen murashaxiintuna faraha unbay ka yimaadeen marka horta ma filayo cid cid u xiran idin jirto cid cid qori ku haysa idin jirto lugahooday degan yihiin cafeteriyada yimaadaan oo shaah ka cabaan way isu furan yihiin ayaga murashadiintu way is arki karaan kaambeynkana xilligaa aan sheegana waxaan aaminsanahay xilli ku filan inuu yahay waxaan rabaa inaan dhowr qodob oo mustaqbal ka dhawaajiyey oo midda koowaad ay tahay dib u heshiisiinta inaan wakti ku filan la siinin horta dee macluumada hadday naga maqan tahana waa inaan raadinaa haddii ay naga khaldan tahana waa in la saxo laakiin dee xilliga dheer ee halkan la joogay wixii laga shaqeynaya dib u heshiisiina ahayd dadka taladani ay ka dhaxayso inay wada tashtaan go-aana gaaraan bay ahayd culimada ahlusunna oo halkan jooga ayaa la siiyey labaatan xildhibaan iyada oo kii xaqa u lahaa labaatankaa xildhibaan reerihii xaqa u lahaa odayaashii dhaqanka ee xaqa u lahaa ee galmudug ay joogaan ayaa iyaga la siiyey inay soo filaan markay soo fileen oo baarlamaankii intii kaleetana odayaashii dhaqanka ay soo fileen oo laysu yimid oo baarlamaankii ay guddoon doortay kadib labaatankii xildhibaan ama qeyb kamida baarlamaanka galmudug meeshuu rabaa ha ka yimaadeen inay tala gaara iyo ra'yi gaara oo ay cod gaara ay kala soo tashanayaan go-aamada baarlamaanka dhexdiisa inay yeeshaan waxaan u malaynayaa wa ha lagu heshiiyo iyo ha laga wada hadla maama u baahan maaha galmudug mar hadday yeelatay muasasadan oo hay-addii ugu horreysay ee sharci dejin iguna weyneed galmudug mar hadday abuurantay iyadaas tahay shaqada in loo dhaafo iyaday ku timid compromise iyo wadahadal iyo heshiis la gaaray bay ku dhisantay ku timid laakiin dee iyadii haddii gadaal gacanta looga sii dhaga cidda gacanta uga dhegan ee gadaalka uga dhegan ee aan ogolayn inuu baarlamaankaasi isla shaqeeyo ciddaasaa qalabka xaggeeda ka jira dowladana kama jiro murashaxiinta kama jiro murashaxiinta kaliya waxay ku khaldan yihiin oo culayska murashaxiinta uu yahay waxa weeyaan waxay waxay ku qanaacadoodu waxay ahayd inay ku qancaan baarlamaanka waxay ahayd sharciya inay intooda badan waa xildhibaano dadka murashaxiinta ama in kamid ah xildhibaano baarlamaan ay ka tirsan yihiin baarlamaan go-aamadiisa cod halbeeriya ku qaataa qabariyada ku qaataa ee lama soo tashto oday lama soo tashto sheekh lama soo tashto mu-asasa iyo hay-adka mid ka dambaysa marka mar haddii baarlamaankii fariistay oo u fiirsay saddex iyo toban xildhibaan ayaa ayaa guddiga doorashada loo qabtay saddex iyo tobanka xildhibaan guddiga doorashada loo qabtay shan kamid ahaa waxay ka yimaadeen culimadii ahlusunna iyo labaatankii xildhibaan ka yimaadeen sideed madax way ka timid waxaad dareemi kartaa nisbada marka loo fiirsho baarlamaan lixdan iyo sagaal iyo labaatan kala ahaa xataa haddii laba guruub laga dhigo inaan si cadaalada xataa loo qaydin oo ayaga sadbirsi loo sameeyey waa madsanta waa kugu soo noqon doonaa ma shaqayn waqtigaa nahayo gaari Aha.
karo go-aamadiisa aqlabiyeed kuma qaadan karo maaha cid in lagu qanciyo mana aha in dawlad lagu dhaliilo murashaxa codka raadinayo ee raba inuu galmudug dhexdeeda ka tartamana waa inuu baarlamaankaas aamina ee iyaga wax ka raadiyaan Waa mahadsanta.
daro iyo anshaxumo siyaasadeed inuu isgarab taaga ma aha waa mahadsantahay Een, haye xildhibaan cabdulaahi wehliye
waa ma- waa mahadsantahay xildhibaankuna waa mahadsan yahay runtii ana galmudugaan joognaa xogogaalna waa unahay galmudug iyo sida wax u socdaan iyo meesha kasoo bilowdeen iyo waxyaabaha jiro hadda taagan runtii n waxyaabaha aan la inkiri karinaa jiro runtii Eh, xildhibaanadu qaababay ku yimaadeen Eh, beelo dhaqanay ka yimaadeen beelaha dhaqana ka yimaadeen markay imaanayeenna dad baa galaangal u lahaa Een, runtii cabsiyo badan baa jiray oo xildhibaanada ku jiray oo oo xataa eh, usbuucii ugu horreeyey ee adkaatay xildhibaanada in kaaras la siiyo oo qaarkood ay leeyihiin eh, ma kula kulmi karno qofka murashaxa lama kulmi karno ilaa aan kaar qaato haddii kale baarlamaanka laga saaraya runtii waxyaabo badanaa jiray oo oo oo oo oo xaqaa'iq ahaa jira runtii oo rabay la rabay in wax laga qabto dadkan laisdhexgeliyo runtii Eh, waxaan ka warhaynaa eh, murashaxiinta in badan oo kamid a inay hataa eh, intay casuumado sameeyeen ay xildhibaanadii ku beesha ahaa u yeereen ay ku yidhaahdeen xildhibaanadii ku beesha ahaa ma imaan karno waan baqaynaa waxyaabahaas waxyaaba la qarin karo ma aha laakiin waan kala hadalnay eh, runtii eh, eh, ma- guddoonka baarlamaanka waxaan kala hadalnay inay u sameeyaan wacyigelin iyo training in loo sameeyo xildhibaanada oo loo sheego eh, waajibaadka xildhibaannimo xildhibaannimada xasaanadooda iyo maxaan ku irahdaa waxyaabaha u qalma iyo waxyaabahaan u qalmin In- intaba runtii in marka Meelna maxaa u laga sugteen ballan qaaday xildhibaan inay cabdulaahi sameeyaan.
maxaa u sugteen ilaa laga doorto guddoomiyaha oo haddii ciladahan aad horey u aragteen aad markaas aa u diidi weydeen ama aad uga war falcelin weydeen Een, runtii ciladaha dad badan oo ka falceliya way jiraan waa dadkiin odayaal fara badan oo oo oo deegaanka ah ka hadlay oo culaysi soo fuuleen waxyaabahaas oo dhan waa lasoo maray cabashooyin badan waa la gudbiyey runtii wax badan oo badan badanna waxaa loogu dul qaadanayaa oo ay tahay runtii in dulqaad badan loo muujiyo galmudug in horta ay lugaheeda isku taagto oo dhisanto boqolkiiba boqol yacni wax saxa ma dhismayaan laakiin atleastii boqolkiiba sideetan boqolkiiba sagaashan wax la aqbali karo inay kasoo dhismaan ayaa muhiima wixii Waa daldaloolahoo jirana mahadsanta.
runtii iyadoo loo tanaasulayo gelmudug ayaa la aqbala waa mahadsantaa waa kugu soo noqon doona waxaan siinayaa een, cabdulaahi shirwac waa ujeedaa meesha hadda arrinta galmudug ay marayso iyo taariikhdii iyo wixii ay soo martay maxaa adoo soo koobaya xalka u aragtaa
halku halku horta waxa weeyaan eh, meeshaan marka wax la dhisayo dhinacyo ayaa ayaa ayaa muhiim ah iyaga ayaa kasoo qayb gala dhinacyadii muhiimka ahaa qayladooda in la demiyo waayo waa in la wada hadlo hawsha maaragtay eh, dhulka la dhigo la wada hadlo habeena la wada hadli karaa laba habeena la wada hadli karaa Eh, aniga waxay igu muuqataa haddii eh, muxuu ah sida hadda ay u kala taataagan tahay mada- madaxweyne la doorto waxaa muuqanaya inaan waxba laga baran khaladkii iyo ilduufkii dhacay labadii kun iyo lix iyo tobankii xaalisima ay magaaladu u- degaankaasi uu ugu jiro inuu dhaxlo maamul aan shaqaynaynin midda kale oo meesha uu ku jirtaa waxa waaye eh, deegaankaasi waxa weeyaan qayb kamida shabaab ahay qayb kamida waxaa laga yaabaa inay iyaduna meelo kale ka tirsan tahay ayaa dhici karta shalay waxaa la isu keenay afar maamul ama saddex maamul ayaa la isu keenay maanta in loo noqdo maamuladii waxay noqonaysaa ayaa darro weyn oo siyaasadeed ayay noqonaysaa marka anigu waxaan dhihi lahaa dadka garwadeenka ka ah dowladda federaalka soomaaliyeed inay dhegeysato cabashooyinka ka imaanaya xubnaha muhimka ah Waa yani mahadsantahay.
qaybaha muhimka ahan ka hadlay waa mahadsantahay sida sunna waljamaaca oo kaleeto iyo madaxweynihii oo kaleeto in la dhegeystaay way mudan tahay halkaba waa mahadsantaha waxaan siinayaa xildhibaan cabdixakiim maxaa u aragtaa xalka adoo soo koobaya gabagabadii barnaamijka ani xabka waxaan isleeyahay wuu cad yahay wakti ku filan aa la siiyey bulshadiin wakti ku filan aa la siiyey in la wada hadlo galmudug waxay soo gaartay heerkii ay baarlamaan iyadoo ay leedahay u dhismo waa in dadka soomaaliyeed ee deegaankan degan galmudug iyo siyaasiyiinta ee tartamaya intuba ay ku qancaan baarlamaankooda waa inay iska sharaxaan waa inay iyaga cod weydiistaan waana in kayso loo dhaafo shaqadiisa waajibkiisa dastuuriga ah inuu guto cidda galmudug kusoo baxda ee baarlamaankaasi doortana lala wada shaqeeyo ama atraafta siyaasiga ah ee doonaya ama dhinacyada siyaasadeed ee hadda cabashada muujinaya cabashadooda waxaan aaminsanahay dadka reer galmudug in ay aada u og yihiin inaanay jirin meesha agtooda inaysan oolin waxa ay ka cabanayaan cabasho cadaalada inaysan ahayn cabashadooda cabasho ku salaysan eh, qanaaco la-aan siyaasadeed iyo eh, maxaa la yidhaahdaa inaysan xataa ahayn laakiin waxa la yaqaano oo la og yahay waxa aad rabto oo in lagala hadla aad u baahan tahay oo in lagula xaliya adagtaa waa inay jiraan dad aan la aqoonin waxa ay ay u baahan yihiin oo u baahan in maalin walba xarig laga furo oo ay mid kala duntaan oo mid kale laga furo oo ay mid kala duntaan danta iyo masaalixda dadkana looma sugi karo kuwa cadowga haysto in laga xoreeyo u baahan ma sugi karaan kuwa dhibaataysanee horumarka u baahan ma sugi karaan murashaxiintana taladiida ugu dambeeya waxaa weeyaan baarlamaanka galmudug inay aaminaan inuu yahay baarlamaankii galmudug ee galmudug matalaya inaynana een, fowdo iyo maxaa la yidhaahdaa inay doorashadii carqaladeeyaan iyo inay idaacadaha ka yidhaahdaan waa la qaybsan yahay macno inayna galmudug u samaynaynin inay ilaahay tala saartaan baarlamaankana hortagaan kalsoonidana weydiistaan insha allah qofkii ilaahay uga daraa madaxweyne ka noqonaya galmudug waa mahadsantaha Een, haye waxaan siinayaa een, xildhibaan cabdulaahi wehliye Eh, runtii anigu waxaan aaminsanahay oo aan ku dardaarmayaa eh, galmudug meel fogaa laga keenay Eh, wakti ju- wakti dheerna waa lasoo geliyey runtii isku tanaasul iyo isku raaraadin iyo isku jiijiidis iyo maaragtay eh, ayaa meesha lagu keenay runtii Eh, muddo saddex sano ah ayaa processkan dib u heshiisiinta galmudug ee soo socday ee hadda maamulkan ugu dambeeya lagu dhisay waxaan qabaa aniga wixii saddex sano runtii aan soo wadnay eh, inaanan ku dhamaystirin eh, buuq iyo eed iyo qaylo boqolkiiba sagaashan iyo shan shaqadii loogu talagalay in lasoo qabto waa lasoo qabtay wax dhibaatooyina oo maxaan ku rahdaye hadda aan la xallin karin oo ka dhacayna ma jiraan waxaan qabaa aniga inta yaree dhiman waa la dhamaystiri karaa hal tanaasulaad ha la muujiyo eh, ahlu sunna waljamaaca dib ha loo raadiyo lagama maarmo maamulka loogama maarmo ee murashaxiinta cabashooyinkooda ha la xaliyo oo hala dhegeysto xildhibaanadana runtii time ku filan oo ay murashaxiinta ku kala bartaan aaraadooda iyo fikradahooda ha la siiyo ee wixii intaas ka dambeeyana waxaan aaminsanahay in ee, doorasho rasmi ah oo xalaala ay ka dhici karto haddii la yidhaahdo laakiin ayaan waxba la gegejinin runtii meel fogaa loo socdaa iyo wax adag oo bulshada soomaaliyeed u adeegaana loo socdaa geedkii orod lagu fulo runtii waxaan dhihi lahaa orodaa looga degaa hala qanciyo dhammaan darafyada cabashooyinka qaba waana la xali karaa aada u mahadsantihiin dhammaantiin cabdulaahi shirwaac xildhibaan cabdulaahi wehliye iyo xildhibaan cabdixakiim macalin aada u mahadsantihiin
waa mahadsantahay walaalaal
intaas ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa toddobaadkan aanu ku eegeynay arrimaha maamul samaynta galmudug iyo xaaladaha ku xeeran waxaa barnaamijka ka qayb galaya cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a ururada bulshada rayidka muddo fogna kasoo shaqeynaya arrimaha soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho xildhibaan cabdixakiim macalin axmed oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka federaalka ah haddana ku sugan magaalada dhuusamareeb iyo xildhibaan cabdulaahi faarax wehliye oo isna ka mid a xildhibaanada baarlamaanka federaalka soomaaliya maalmo ka horna iska casilay xilka wasiiru dowlaha arrimaha gudaha kana mid a musharaxiinta galmudug intaan mar kale dib ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale nabadgelyo
aad ay u mahadsan tahay falastiin axmed imaan ayaa nala socodsiinaysay barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna baay wararka ka imaanaya deegaanka awdiinle ee gobolka baay ayaa sheegaya in caqabado ay soo wajaheen hanaanka waxbarashada gaar ahaan macalimiinta iskuullada inaanay helin mushaar bilihii u dambeeyey iyo in adeegyada caafimaadka aysan halkaasi ka jirin warbixintan waxaa inoo soo diray mukhtaar maxamed catoosh waxaa gaabaysaa awdiinle iyo deegaanada hoos yimaada adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka deegaano badan oo degmada awdiinle ka tirsan ayaa laga soo sheegayaa waxbarasho la-aan iyo caafimaad darro baahsan oo haysata shacabka deegaanadaasi ku dhaqan ibraahim maxamed nuur kalaay oo ah guddoomiyaha awdiinle ayaa v o a u sheegay in iskuullada ku yaala tuulooyinka iyo deegaanka awdiinleba ay qarka u saaran yihiin inay hakadaan adeegyada waxbarashada oo ay ubadka ka heli jireen maadaama aysan wax taageeraa helin bilihii ugu dambeeyey waxay kale u baahan yihiin waxbarashadii oo aad u liidato deegaamadaas yacni iskuulla-aan baa ka jirta hataa dadkii oo hoogaha awdiin macalimiintii oo mutadawacmano ka shaqaynayaan tahsiilaad ma haystaan mashaar ma haystaan waxaan uga baagaynaa wasaaradda waxbarashada in dadkaas ay gacan qabato dadkaas macalimiintaas oo iskooda wax u qabso ay ka shaqaynayaan guddoomiyaha awdiinle wuxuu kaloo xusay tirada ardayda dhiganaysa iskuullada oo sii kordhaysa iyo dayactir la-aanta goobaha waxbarashada inay sababtay ardayda qaarkood inay meelo bannaan oo aan dhisnayn ay wax ku bartaan arday oo gaaraysa hal iskuul waxaan kasoo ornay arday kun gaaraysa oo qaarkood hataa meel banaan ay fidhiyaan iyo iskuul kale asagana barayfad ah oo arday gaaraysa saddex boqol ayaan kasoo aragnay ku dhowaad kun iyo saddex boqoloo arday ayaan xindhaha kasoo aragnay guddoomiyahan rabood ahaan waa u siinay baahadaas marka waxaan ka odsanayna wasaaradda waxbarashada in dadkaas macalimiintaas mashaarkood ay helaan iskuuleedkaas oo aan dhisnayn in loo dhiso oo si baahidoo dadka u dhammaystirnto guddoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka baay xasan aadan kuusanow ilka case oo dhowaan tagay deegaano ka tirsan gobolka baay oo awdiinle ay ka mid tahay ayaa isna v o a u sheegay in bulshada ku dhaqan awdiinle iyo deegaanada hoos yimaada ay qabaan xilligan baahi dhanka adeegyada bulshada waxayna aada uga liitaan buu yidhi dhanka waxbarashada caafimaadka iyo biyaha
sada deegaanka awdiinle malars deegaanka awdiinle may ku jartee baaxa oo bacan oo bulshadu ka kooban dhanka caafimaadka eedan ku liidata dhanka biyo eedan ku liidata waxbarashada saas oo kale may kale marneed dheerta marneed awdiinle dadka ku barakay foolfayle maylarais tooswiina werdiila ilaa kurtan walaa heri male may deginyina awdiinle ilaa iyo bardaalikasi lagulahayan runtii dhibaato eedan wiin oo ku jarta deegaanka awdiinle may kale hamare maylarais goobgaduud buurey goobgaduud buurey yaana eedan ku liidata maylarais dhanka waxbarashada caafimaadka biilaanta eedan haysata tan kale may dhibaatee haysatee may laraayisu dadkii beeroleytahay ayayaan walile unubaha aragni iyo marneenanyankasheegna marneed beero ilaa baydhow boodya ilaa yoonay marneed tuulooyinka iskirinyin ayayaanka degani guddoomiye ilkacasi wuxuu kaloo caddeeyey in cisbitaalka awdiinle oo adeegyadiisa caafimaad ay gaabas sii noqonayaan ay ku jiraan bukaano badan oo xanuuno kala duwan la ildaran waxaa ka mid ah dadka oo xanuunsan hadday tiifow agaarishow balaanto marneed oo dhalmada maylara isbitaalka adigda haddaa foolata maraneda daawo degdega emergency lambaanyi ma jarta qofka adidaa jiridoo baadiyada tuulooyinkaa ka hanuunsado mase maraneda reer miiga hanuunsado daawidii maraneda awdiin lahkajiida maraneda ma jarta hadde intaasbaa dil waayoon maraneda caafimaad daro intaas aga koon sooma deegaano badan oo koonfur galbeed soomaaliya ka tirsan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxaa gaabay sii noqonaya adeegyada bulshada iyadoo deegaanada qaarna ay go-doonsan yihiin oo aysan jirin wax gaadiid oo geli kara mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
war goordhown soo gaaray waxa uu sheegayaa gaar ahaan warka ka imaanaya gobolka ismaamulka soomaalida inuu geeriyooday allah u naxariistee fanaankii daa'uud cali masxaf mas-uul ka tirsan maamulka soomaalida ayaa idaacadda v o a u xaqiijiyay geerida daa'uud haddaba axmed cali sheekh ayaa geerida fanaanka goordhow ka wareystay fanaaniinta cabdiduux yuusuf faadumo cali nakruuma iyo maxamed xasan barrow hadalkana waxaa ku horeynaya cabdiduux yuusuf innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun naf waliba mowdka way dhadhaminaysaa naf kastaa mowdka waa dhadhaminaysaa isagu maantuu jiitay annaguna waa ka daba jiidanaynaa ilaahay iidankii meel khayr qabto allaha marsiiyo aamiin
daa-uud wuxuu ahaa nin fanaan ah fanaaniinta kow kuwa koowaad buu ahaa xaggee ayuu ku dhintay marka wuxuu ku dhintay jigjiguu ku dhintay waktigaan hadda waktigaan wakti agaalkiisa ah ayuu dhintay sokor buu qabay waktigiisiina hadduu ku ekaa ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu meel xoor marsiiyo oo tan adduunyada ka wanaagsan yaa idiin xaqiijiyey in uu dhintay oo jigjigo ku dhintay maadaama idinka hadda xamar aada joogtaan waxaa lasoo wacay inankiisa saciid daawuud cali masxafaa lasoo wacay oo loo sheego oo layidhi aabbahaa wuu geeriyooday marka xanuunkan sokorta uu qabay ka soko ma isbital ayuu ku jiray mise xanuunka sokorta waxaan ognahay in in dad badan ay isaga socdaan mada xanuun uu isaga socduu ahaa waktigaa dhammaaday sidaasuu ku dhintay waan gartay inta aad ka taqaana daa'uud cali masxaf halkee ayuu ka taaganaa fanka soomaaliyeed galaaska koowaad buu ku jiray daa'uud wuxuu ahaa nin musishin ah oo musicba haddii la yidhaah kow ah wuxuu ahaa nin heesaa ah wuxuu ahaa nin mulaxinista ah wuxuu ahaa nin kalanista ah oon loola daba dhufan buu ahaa iyo gitaar gitaarku waa music waan gartay meesha haliyey baa fanku ku waayey haliyey ayuu fanku ku waayey oo loo dhuntin noolo haddii ilaha yidhaahdo inta aada og tahay hadda ma jiraa wax qorsho ah oo lagu keenayo muqdisho si halkaas loogu aaso mise jigjigaa lagu aasaya maya hadda haddaan maqalnay marka kolley waa la yska waraysan doonaa insha allahu ama xagga ha lagu aaso ama halkan hala keeno waa waa la yska waraysan doonaa insha allahu tacaala waayahay abwaan aad ayaad umahadsan tahay haye waa mahadsantaha adiga masuubaan rabaa inaan kuu dhiibo haye waa ii dhiibi kartaa
haa walaalle faadumo cali nakruuma waa v o a da wax kula hadlaaya maxaad nooga sheegi kartaa taariikhdii faneed ee allah u naxariistay daawuud cali masxaf wallaahi ninkaas ilaahay ina lilaah wainaa ilaahi raajicuun ilaahay ha u naxariisto wuxuu ka mid ahaa hooballadii waa beri wuxuuna ahaa hardoorka iyadii buu ka mid ahaa waxaana anigu markii ugu dambeysay aan isla joognay magaalada jabuuti labadii kun markii doorashadii cabdiqaasim waxaan kaloo isla joognay maalintii duugtii jigjigaadha jigjiguu nala joogay sanku markuu dhintay waxa uu ka ahaa nin annaga noogu qoran kowda dadka kow iyo laba iyo saddex weeye wuxuu ahaa nin muusikiista ah mudhaxaniista ah heesaa ah nin dabci wanaagsan iyo la socod muslin leh wuxuu ahaa nin ilaahay jeclaa annaguna aan jeclayn ilaahayna waa naga jeclaaday haddaanu nahay anoo ku hadlaya magaca obalada waa beri meelay joogaanba waxaan leenahay ilaahay samir iyo iimaan ha naga siiyo awlaadiisii oo kow u ka yahay wiilkiisa oo ah asaguna nin aan ka dhig ka dhi- aan- aan ka dhicin oo la yidhaahdo saciid daa-uud oo isaguna halkaan jooga iyo xaaskiisana waxaan leenahay samar iyo iimaanka ah ilaahay hana wada siiyo waxaan ku wareejinayaa agaasimaha asagu aada oo arjidaydoo kale u yaqaanay maxamed xasan barro oo asagu leh anna idhi waaya waaya ah eh, inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun magacii waa maxamed xasan badhow agaasimaha maamulka iyo maadinta gobolka iyo magaalada Eh, ilaahay ha u naxariisto daawad cali masxaf wax badan baan iska soo shaqeynay waa beri baan wada ahayn gaar ahaan waa beri hargeysa ayaan wada ahayn muddo badan baan soo wada shaqeynay maantu intay allah ha u naxariisto eheladu ka tegey iyo qaraabadu ka tegey iyo waa beri fanaaninta xeranka howlada waa beri uu ka tegey ayagana samir iyo iimaan allaha ka siiyo aamiin aamiin aad aad u mahadsan tahay barow
maxamed xasan barrow ayuu kaasi ah waxaa sidoo kale ka horeeyey fanaaniinta cabdiduux yuusuf iyo faadimo cali nakruome dhammaantood waxay ka hadlayeen gerida allah u naxariistee fanaanka daa'uud cali masxaf oo sida wararku ay sheegayaan goordhow ku geeriyooday ismaamulka soomaalida markana mid ka mid ah heesihii uu ku caanbaxay aan dib idin xasuusino
ذاكرة الصبح duhurkii iyo habeenkii duulaan sidaan ahayay markaad iguuciyo daakiraada subaxii duhurkii iyo habeenkii duulaan sidaan ahayay xaalay dulkeena xikmadaad ku nooshee naftu waxay dareentaa inagoo dalxiiso daalo aynu joogni daalo aynu joogni xaalay dulkeena degmadaad ku nooshee naftu waxay dareentaa inagoo dalxiiso daalo aynu joogni daalo aynu joogni doonayayo anigana daraada indhihii daalin u doonayayo anigana daraada indhihii daalin naftaa ku diyaare dumartaanka doortay hadman hadman hadman dadabgaleyna hadman hadman
codkaasi allah u naxariistay daa'uud cali masxaf oo maanta ku geeriyooday gobolka ismaamulka soomaalida ayaanu kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o waxaa idinla socodsiinayay jamaal axmed cismaan iyo caashe ibraahim intaan mar kale kulmayno haddii alla idmo waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo jimco wanaagsan
sida calanka dooga farxad iyo damaashaad dadku u sara kaco kolka loo dabaaldego sida calanka dooga farxad iyo damaashaad
VOA News, I'm Gene Randall. The Chinese National Health